أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarteennu jecelnahayo meel walba oo aa joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee al andulus xarumaheeda kala duwan ee wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala gedisan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee faafareebka wararka caawa aan idinkugu soo xullay idinkuna aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo digniin adag ka soo saartay aqoonsiga yuhuudda ee maamulka shahaadla dirarka ah ee somalilan iyo shirkii jaraa'id ee sheekh cali maxamuud raaga sheekh cali dheereh oo dhammaystiran ayaad caawa maqli doontaan muxuu yahay ujeedka dhabta ah ee sahaayinadu u aqoonsadeen maamulka riddada ee somalilan muxuuse murtad muuse biixi ka yidhi ictiraafku sheegan aqoon-yahanada soomaaliyeed oo iyana si kulul uga hadlay muqaawamada filistiin oo si caro leh u cambaareeyey aqoonsiga yuhuudda ay siisay maamulka dabadhilifka ah ee somalilan baaqna u diray muslimiinta caalamka shacabka gobollada waqooyi oo ka hor yimid aqoonsigan yuhuudda ee maamulka ashahadala dirarka ah ee somalilan sidoo kale caawa barnaamijka faafareebka wararka waxaan idinkugu haynaa wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo xamlad dacwi ah ka wada degmada buuqa qable iyo deegaanada hoos yimaada xilli xamladaasi dowladii ugu horraysay loogu soo xidhay mu'adiniinta iyo imaamayada masaajidda degmadaas munaasabad ballaaran oo ay marti sharaf kala duwan ka soo qayb gashay ayaan caawa idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee al andulus ayaa barnaamijka igala qaybgalaya inta uu socdo mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa digniin adag ka soo saartay aqoonsiga yuhuudda ay aqoonsatay maamulka ashahadla dirarka ah ee somalilan haddaba waxaad ku soo dhowaataan shir jaraa-id oo maanta uu qabtay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere alxamdu lilaahi mucizi alislaami binasrih wamudili ashirki biqahrih wamusarifi alumuuri biamrih ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بصيفه أما بعد قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الله سبحانه وتعالى wuxuu aayaddaas qur-aanka noogu sheegay in yuhuudda iyo mushrikiintu yihiin kuwa ugu cadaawadda badan dadka muslimiinta ah cadaawaddaas ma ahan mid waqti iyo xaalad gaara ku kooban balse waa xilli walba iyo goob walba oo ay yuhuudi joogto ilaa qiyaamaha laga gaaro waa colaad iyo cadowtooyo gaamurtay iyo cuqdad ku salaysan nacaybka ay gaaladaas u qabto ruux walba oo muslim ah tilmaantaas uu allah subxaanahu wa tacaala naga siiyey yuhuudda waxay keenaysaa inaan annaguna kufaartaas nacno colaadinno la dagaalanno shartoodana iska fogayno yuhuuddu waa kuwii allah subxaanahu wa tacaala aflagaadeeyey waxaanan u qalminna afkuna uusan soo qaban karin ku sheegay subxaanahu wa tacaala camaa yaquuluuna culuwan kabiira dhanka kalena waa kuwii nebiyadii allah subxaanahu wa tacaala soo diray laayey nebigeenna moxamed salawaatuullahi wasalaamu calayna isku dayey inay dilaan balse allah subxaanahu wa tacaala uu dhagartooda ka badbaadiyey maanta oo aannu joogno yuhuuddu waa cadowga ugu daran ee islaamku leeyahay waxay saldhig u yihiin yuhuuddu shar walba oo ummadda islaamka loo soo maleego waxay xoog ku haystaan masjidka al aqsa oo ah masaajidka saddexaad ee ugu fadliga badan masaajidda islaamka sidoo kalena ah halkii loo dheelmiyey nebigeenna moxamed salawaatuullahi wasalaamu caleyh waxayna xasuuq aanan noociisa oo kale hore loo arkin ku hayaan walaalaheenna muslimiinta ah ee reer falastiin ayadoo xaalku sidaas yahay yuhuudduna cadowga intaas la-eg ay yihiin allahna subxaanahu wa tacaala uu nooga digey ayaan waxaan maqlaynaa in maamulkaas malcuunka ah ee xoogga ku haysta muqadasaadka islaamka uu go'aansaday inuu qaybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ku soo faalalo asagoo ku andacoonaya inuu wax uu ugu yeeray aqoonsi siinayo maamulka riddada ah ee ka jira gobollada waqooyi galbeed haddii aan nahay xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaan ka soo hor jeednaa oon diidaynaa damacaas yuhuuddu ka leedahay inay qaybo dhulkeenna ka mid ah qaadato ama isticmaasho ma aqbalayno waana ka dagaalamaynaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaa dulnimo heerkii ugu xumaa ah in netanyaahu oo adduunka oo dhan laga soo nacay waddamadii saliibiyiinta ahaa ee maamulkiisa tabantaabi jiray ay sanka ka qabsanayaan waddamo badan oo dunida ka mid ahayna xabsi loogu hanjabayo haddii uu xitaa hawadooda soo maro inay maanta dad soomaaliyeed ku faraxsan yihiin inuu u sheegay inuu aqoonsaday taariikhda ma dhicin waddan ama dal iyo dad ay yuhuudi wax tartay ama wanaag u horseeday taas beddelkeedana qolo walba oo ay faraha la soo galaan waxay u horseedaan hoog halaag iyo inay wixii ay horay u haysteen ka xayuubsadaan yuhuuddu waa ummad uu allah subxaanahu wa tacaala lacnaday meel walba oo ay tagaanna lacnadaas ayay geeyaan waana waxa ay u soo wadaan gobollada ay hadda u soo xaydxaydanayaan mana u suurtogelayso in sha allahu tabaaraka wa tacaala qaala allahu tabaaraka wa tacaala lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciise bni maryam dalika bimaa casow wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yafcaluun وقال الله تبارك وتعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan ugu baaqaynaa inay ka dagaalamaan tallaabooyinkaas cusub ee ay yuhuuddu qaaday ee ay doonayso inay qaybo ka mid ah waddankeenna saldhigyo ka samaysato waana sababta ugu weyn ee ay ugu marmarsiyoonayso inay aqoonsii siinayso maamulkaas riddada ah waa inaanan ku raali noqonin gudnimada ay yuhuuddu nala doonayso isla markaasna aanan aqbalinin fowlxumada halkaas ka soo socota taariikhdu yaysan qorin in ummad soomaaliyeed ay yuhuud soo dhowaysatay dhulkeeda ku martiqaaday una fasaxday inay xurumaadkeeda ku xadgudubto weliba xilli uu gumaadka yuhuuddu ay ku hayso falastiin uu socdo dhiigga muslimiinta kasana uu qubanayo waxaana ka horreeyey maamulka murtad xasan sheekh oo horay u aqoonsaday maamulka yuhuudda kuna garab istaagay xasuuqa muslimiinta falastiin taariikhdu yaysan qorin in yuhuudda masjidka allaqsa xoogga ku haysata ee maalin walba diinteenna iyo muqadasaadkeenna ku tubanaysa ay deris lala soo noqoto dhulkeenna ay nabad iyo xasilooni ku hesho waa inaan rag dumar saqiir iyo kabiir u istaagnaa sidii aan damacaas yuhuudda iyo murtadiinta dabadhiilibka u ah u beenin lahayn annaguna haddii aan nahay xarakatu shabaab almujaahidiin safka hore ayaan ka geli doonnaa insha allah jihaadkaas aan diinteenna dalkeenna iyo dadkeenna uga difaacanayno yuhuudda malaaciinta ah ee allah ku tilmaamay inay yihiin alqirada waalkhanaasiir waxaan ugu baaqaynaa culimmada wa allaha baray kitaabkiisa inay gutaan ammaanadii allah subxaana wa tacaala uu saaray ammaanadaas oo ahayd inay xaqa caddeeyaan munkarkana reebaan baadilkana la dagaalamaan macruufkana faraan haddaad sidaas yeeli weysaan ku bishaaraysta dulle adduun iyo mid aakhira haddaad waajibkaa gudataan kuna sabartaan waxay dhib idinku soo gaarana ku bishaaraysta cisi adduun iyo mid aakhiro allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waid akhada allaahu miithaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunnahu linnaas latubayinunnahu linnaasi walaa taktumuunahu fanabaduuhu waraa'a duhuurihim walaa taktumuunahu fanabaduuhu waraa'a duhuurihim waاshtarow bihi hamanan qaliila fabi'sa maa yashtaruun وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وقال تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ما تلمجره منكر كوين إن قالوا له قانسمه من ماذا أمدنا لا ترتره عدو قيدنا لو نقليه mana jiro macruuf ka weyn bacda tawxiid ina gaala raacnimada ummadda looga digo cadowgeeda la baro midnabadii allah farayna la faro taana naf iyo maal lagu bixiyo oo lagu jihaado kitaabka allahna la isugu keeno ummadda waana waajib culimmada saaran ninkii guta iyo kii dayacaba oo adduunyo dhaafsadaba haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى
hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka muxuu yahay ujeedka dhabta ah ee sahayanadu u aqoonsatay maamulka riddada ee somalilan muxuuse murtad muuse biixi ka yidhi ictiraaf ku sheegan haddaba warbixin amuurtaasi daran waxaa inoo soo koobaya cismaan axmed dhuubow
danloodayba nimanka bulshada dhawaca u geystay waa waxaan dhagxuma didin oon ceeb ka dhidhiine dharaarti kastaba eel horlaa looga dhacayae ninba macallinkii wuxuu dhigay dhelan wadaagane isticmaarkii naga dhoofay iyo gaalkiibaa dhalaye
tan iyo wixii ka dambeeyey gelinkii dambe ee shalay markii ra'iisul wasaaraha yuhuudda uu qalinka ku duugay in uu aqoonsaday maamulka ashaadala dirirkaah ee isku magacaabay somalilan waxaa soo baxayay falcelinno aad u xoogan oo ka imaanayay dhinacyo kala duwan maamulka murtad ciro axsaabta siyaasadda golaha dawaaqiidda siyaasiyiinta mucaaradka iyo muxaafadka iyo qaar ka mid ah madaxweynayaashii hore ee maamulkaasi ayaa dhammaantood isku raacay soo dhoweynta aqoonsiga yuhuudda waxaa soo baxaya warar sheegaya in madaxa maamulkaasi uu dhowr bilood ka hor booqasho qarsoodiyaha ku tagay tal abiiba xarunta maamulka yuhuudda sidoo kalena mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan ayaa si toosah barahooda bulshada ugu baahiyey sawirro ay isaga soo qaadeen xarunta baarlamaanka ee maamulka yuhuudda waa kan guddoomiyaha golaha dhawaaqiidda somalilan murtad yaasiin faratoon oo ka mid ah dadka arrintan sida weyn ugu riyaaqsan islamarkaana aaminsan in labada baarlamaan ay iska kaashan doonaan arrimaha labada maamul sida uu hadalka u dhigay annagu baarlamaan ahaan baarlamaanka israa'iil baarlamaanada ugu xoog badan buu ka mid yahay adduunyada ee dowladdiisa maxaa hato dowladda hogaamiya ee dowladdu ka dambayso ee taladiisa qaadato dee waxaa laga maanaa dee waa rinaynu u baahnayn weeye waa meeshii aynu ka geli lahayn baan qabaa anugu aynu hawsha ka bilaabi lahayn maantun bay hawshu bilaabantay ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa madaxa maamulkaasi ashaadala dirirka ah ee somalilan ku casuumay booqasho uu ku tago yuhuudda waxaana labada dhinac ay ka wada hadli doonaan arrimaha labada maamul sida dhaqaalaha wax soo saarka arrimaha bulshada iyo shacabka labada maamul ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayaa aqoonsigan ka sokow waxyaabaha uu sida gaarka ah carabka ugu dhuftay waxaa ka mid ah in murtad cirre uu ka codsaday in somalilan lagu daro heshiiska ibraahimiyada ee la doonayo in lagu caadiyeeyo xiriirka yuhuudda iyo waddamada caalamka islaamka nin lagu magacaabo cali waran cadde oo xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii hore ee maamulkaasi ayaa si angabasho lehen u sheegay in heshiiskani uu yahay mid guul ah oo ay la galeen dad ahlu kitaab ah adeer waxa weeye saasaynu kala nahay idina adna waxaad u tagtay xasan sheekhow waxaad la socotaa mulxidiinta bilaadiinta ah ee ilaahay aqoon ee aan waxba aqoon ee aan nebiyada rumaysnayn annana ehel kitaab baanu maanta wax la seexanay oo aanu la gallay iyo dad badan oo islaam oo soo socda sidaa awgeed waxaanu leenahay aan isnabadgelino aan isu ducayno waxba isyeeli mayno laba dowladoo walaalo geeska afrika oo soomaaliya noqon doonaa sidaa muxuu hayay ummadaha kale mid ka mid ah wadaad xumayaasha ku nool gobollada waqooyi ee soomaaliya ayaa yidhi marka ictiraafka somalilan la soo hadal qaado waxaan ogaadaa dad badan oo geeskan yar ee aan ku noolnahay iyo qaranka somalilan xumaan badan u qaba guul ayaannu rajaynayaa dalka dadka iyo diinta waxaan joogaa oo aan ducada ka soo dirayaa dhulkii barakaysnaa oo ula jeedo xarameenka wuxuuna ku ducaynayaa in aqoonsi laga helay yuhuudda uu allaah lacnaday mid ka mid ah odayaasha dhaqanka riddada ee somalilan oo lagu magacaabo buur madow ayaa isna ugu baaqay shacabka ku nool halkaasi in ay wiilashooda ugu magac daraan netanyahu iyo magacyada madaxda kale ee yuhuudda waxaan u arkaa guul baan u arkaa waxaan u arkaa sharaf baan u arkaa waxaan u arkaa dowlado badan oo carbeed iyo muslimiin ah wanaagay somalilan gashan waayeen inay gashatay israa'iil iyo netanyahu waxaana u arkaa somalilan inay ka soo saareen uur libaax waxaanu leenahay ninba tacabkii tubay kaa maaliya nin waliba wuxuu gashado somalilan ayuu ka maali doonaa insha allahu tacaala maanta ciddaannu sharafu haynaa wanaag u haynaa waa israa'iil waxaanuba u soconnaa inaannu xayfo iyo talaabiib iyo u bixinno shawaaricda iyo suuqyada magaalada wiilashayada netanyahu iyo haddii aan laba leeyahay aanu iyo ragga la midka aanu bixinno isu soo baxyo ay xukuumadda riddada hargeysa hormuud ka tahay ayaa ka socda magaalooyinka waaweyn ee uu ka arrimiyo maamulkaasi waxaana labada maalmood ee sabdida iyo axadda uu murtad ciro fasaxay dhammaan shaqaalaha kala duwan ee maamulkaasi waxyaabaha aad loola yaabay waxaa ka mid ah iyadoo meelo ka mid ah jidadka halbowlaha ah ee magaalada hargeysa laga taagay calanka yuhuudda islamarkaana qaar ka mid ah dhallinyarada oo la sheegay in uu maamulkaasi soo abaabulay ay ku libisteen calanka sahyuuniyadda sidoo kale dhismo ka kooban dhowr dabaq oo ku yaala bartamaha magaalada hargeysa ayaa gebi ahaantiisba lagu xardhay calanka yuhuudda sida laga dheehan karo sawirro saacadihii lasoo dhaafay si weyn ugu faafay baraha bulshada madaxii hore ee maamulkaasi oo tallaabada yuhuudda soo dhoweeyey ayaa dhanka kalena ka digay gadood shacab oo ka dhan ah yuhuudda wuxuuna yidhi anigoo beer iska falfalan ayaa la yidhi madaxweyne wuxuu itiraafka diyaara soo oro intana kabala baan kusoo orday itiraafkii ahaa marka dee ilaahay waxaanu ka baryaynaa aanay fidmo gudaheena ka abuurin dadkan caadifada badan ee laga yaaba inay dhan kale u boodaan dee in wacyigelin badan iyo dee maxaa la yidhahdaa fahamsiin badan dadka la yidhahdo war dee imise dowladda muslimaa xidhiidha leh ayaa ila habboon waxaa jira culimo indheergarad aqoon-yahano iyo dhalinyaro fara badan oo si weyn ugu gadooday go'aanada dhagaraysan ee maamulada riddada somalilan iyo midka yuhuuddu ay kala saxiixdeen waxaa looga yeeray heshiiska aqoonsiga laamaha amniga gaar ahaan maleeshiyaadka booliiska ayaa xalay bilaabay howlgallo xooggan oo ay ku soo qabqabteen dad aad u fara badan oo ay ku eedeeyeen inay ka hor yimaadeen ku dhawaaqista yuhuudda ee aqoonsiga somalilan sheekh maxamed kaariye oo ka mid ah culimmada hargeysa ayaa ka mid ah dadka lagu guray xabsiyada isagoo markii uu soo baxay warkaana yuhuuddu soo saartay kaga falceliyey bartiisa baraha bulshada isaga oo soo qoray kaca oo fadhiga ka kaca kufri baa yimida kaca yahuud baa timida kaca netanyahu diida oo ka kaca fadhiga mid ka mid ah aqoon-yahanada wax ka dhiga jaamacadaha deegaanadaasi ayaa ka mid ah dadka shacabka ee ka hor yimid mashruuca yuhuudda tiraafkii xalay dha shalay tolo dhacay ee israa'iil ay ku dhawaaqday inay ictiraaftay somalilan waxaa hadallada ka mid ahaa inay somalilan aqbashay inay ku biirto akoodhka ama mashruuca ibraahimiyadda qodobkaasa ka mid ahaa oo ku dhawaaqay netanyahu isagoo uu sheegaya trumpna inuu sheegay madaxweyne ballantaa aad qaaday ahayd waxaannu ku biiraynaa akoodhka ama heshiiska ama mashruuca ibraahimiyadda waa mashruuc aad u halis badan waxay soo saareen sanadidii u dambeeyey waxay soo saareen ururka midowga culummada muslimiintu waxay soo saareen inuu mashruuca ibraahimiyadu yahay mid diinta islaamka ka soo horjeeda oo xaaraan ah oo la qaadan kare ka madaxuuna waxaan kugu baraarujinayaa inaad qodobka mabda'a noocaasa inaad ku biirto inaad khatartiisa aad ogaad ayaan la barwanaan kuu sheegaya waxaa muhiima shacabka somalilan inay ogaadaan maxaa ictiraafkan iyagu heleen israa'iil maxaa loogu bedelayaa waxaan madaxweyne heshiiskan aad gashay iyo ictiraafkan aynu helnay wuxuu tilmaamayaa oo keensanayaa israa'iil horta ina iyadu dowlad ay tahay wuxuu kaloo runtii hoos u dhigayaa dhibaatadii soo gaadhay reer falastiin iyo reer khayza iyo kumaankukii qof ee ku dhintay meesha hoos buu udhigayaa markaan inagu dabaaldegayno aynu faraxsannahay caalankii israa'iil aynu wadano isla markaana ay dhib weyni ka taagantahay khaza oo muslimiin la laynayo somalilan heshiiska ama ictiraafkaa la siiyey muxuu keenay marka go'aan la qaadanayo waa in laba dhinac laga eegaa cos and benefit analysis maxaa dhib ku jirta maxaa dheef ku jirta waa inaad madaxuna si toosa u caddaysaa ilaa hadda ma caddaan maxaynu dheef ka helaynaa maxaase dhib naga soo gaadhaysa dekedeena barbara waa meesha keliya inoo furana waxa ugu badan inooga soo degaan maxaa dhib ku iman karta sidoo kale waxaa arrintan si adag ugu dhiidhiyey shacabka ku dhaqan magaalada boorama ee xarunta gobolka owdal ee waqooyiga soomaaliya waana kuwan qaar ka mid ah dadweynahaasi oo ra'yigooda ka dhiibanaya faragelinta yuhuudda ee gobollada waqooyi runtii waa wax aad loola yaabo aqoonsigii la sugaya lalahaa muddaa faranta saacadood lagu dhawaaqaya in maanta yuhuudna ka daba tuurto wax aad loola yaabo waana wax aad looga xun yahay kolley run ahaantii anu ma soo dhowaynayo haddaan nahay dad ummadda muslimka ah ee soomaalida ah annagoo og dadkaasi waxay geysteen waxay ummad xasuuqeen waxay dad muslimna cagta hoostooda geliyeen kuma faraxsinin baan leenahay anigu horta qofaan ahay aqoonsiga somalilan la sheegayo yuhuudda ah raalli kumay mana raacsani sababta oo ah islaamnimadii waan dibadaan ka noqonaynaa waxa islaamnimadana raalli kama yihi laakiin talaabiid talaabiid waxay noo haysaaba iska yarba dadkii muslimiintii bay dhammaysay talaabiid waxba inooma hayso baddeennayna doonaysaa talaabiidta laftigeegu oo etoobiya u rabtaa waa ka soo hor jeednaa annagu haddaan nahay gobolka awdow ictiraaf haddii la doono farba farta ku xigtaa lagu kabaa walaalaheenna soomaaliya ayaa inoo haya ictiraafka horta waxaa muhiima in la fahmo qadiyadaha la socda iyo dabaylaha socdaata marka israa'iil aqoonsiga uma baahnin iyadaanana aqoonsanaynba haddaan nahay waddamada islaamka raallina kama nihin markaa waxaa la wado ujeeddada ay yuhuuddu ka leedahay tallaabadan ay shalay qaaday ee ay ku aqoonsatay maamulka isku magacaabay somalilan waxaa soddon iyo dhowr sanno ka hor ka hadlay allaha u naxariista ee sheekh boqolsoon waxaana dhaboobay wixii uu waagaasi ka hadlay way yidhaahdeen somalilan waan goosanaynaa waqooyiga danta lalahaayna yuhuudda ayaa loo goynaya ayay ahayd waa soo caddaatay warar badan baana soo bixi raba gobollo badan ayaan maqalnay in yuhuudda loo goyn rabo iyo qolo kale marka arrintu waa sidaa ama indhaha ka laabta ama ha ka laaban idinkaa garanaysaan dad badan oo soomaali ah islamarkaana jooga daafaha dunida ayaa si isku mid ah ugu dhiidhiyey damaca guracan ee yuhuudda waxaana sidoo kale mugdi ku sii dhacaya walaahowga waalan ee uu ku riyoonayo maamulka isku magacaabay somalilan kaasoo ah in loo aqoonsado mid ka xuubsiibtay soomaalida inteeda kale
muqliyada markii laysla galay labada meeloodba muqdishiyo hargeysaba markay murugdayay reentay matida markii ay guranayeen labadii maaloodii mandeeq markii ay fowlatayay madasha loo joogay mataanaha dharaartay dhashayee lagu mashxaradayay kala meerintan labada calan miridhiis wayda ما مرجع
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka muqaawamada falastiinna ayaa si cara leh u cambaaraysay aqoonsiga yuhuudda ay siisay maamulka dabadhilifka ah ee somalilan iyagoona baaq u diray muslimiinta caalamka qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaabah xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgallada mujaahidiinta howlgal lagu dilay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ayay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne waxaana murtadkaasi laga furtay qorigii uu sitay sidoo kale qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyada riddada waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga ciidamada mujaahidiintu waxaay dhanka kale maanta agagaarka deegaanka gandarshe ee dhacawadada xeebta ah ee isku xirta magaalada marka iyo muqdisho laba qarax kula beegsadeen askar luga oo ah maleeshaadka riddada waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawaca oo murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxyadaasi sidoo kale faahfaahinno ayaa laga helayaa weerar ay ciidamada mujaahidiintu maanta ku qaadeen fariisin maleeshiyada riddada ah ay ku leeyihiin deegaanka yuuntooy ee duleedka magaalada kismaayo dhimashadu waa hal murtad dhaawacuna waa laba murtad waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa muqaawamada filistiin oo si kulul u cambaaraysay aqoonsiga yuhuudda ay siisay maamulka dabadhilifka somalilan xoogaga muqaawamada filistiin ee ka dagaalamaa magaalada khaza ayaa si kulul u dhaleeceeyey tallaabadii uu maamulka yuhuudda sahyuuniyadda aqoonsiga ku siiyey nidaamka dabadhilifka ah ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa bayaan caro leh oo ka soo baxay xarakada xamaas ayaa ku tilmaamay tallaabadaasi mid khatar hor leh iyo iskuday lagu doonayo in lagu helo sharciyad been ah waxay sidoo kale ka digeen in maamulka somalilan ee gooni ugoosadka ah loo adeegsado meel loo barakiciyo falistiiniyiinta iyadoo si qasab ah looga rarayo magaalada khaza xamaas ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ujanjeeridda nidaamka netanyahu ee aqoonsigan ay ka tarjumayso cadaawadda qotada dheer cadaawadda gaamurtay uuna doonayo in jaraa'imtii uu ka geystay dhulalka filistiin uu ku daboolo aqoonsi faalse ah xoogaga muqaawamada filistiin ayaa bayaanka ay ka soo saareen arrinta somalilan uga digay qorshayaasha yuhuudda ee lagu doonayo in filistiiniyiinta si khasab ah loo barakiciyo iyagoo si buuxda u diiday in deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan loo isticmaalo meel loo raro dadka khaza ee dhulalkooda la qabsaday muqaawamadu waxay tilmaameen in dhowaanahan ay isa soo tarayeen warbixinno badan oo ku saabsan dadaalada gumaysiga ee lagu raadinayo goobo la dejiyo dadka laga barakicinayo magaalada khaza ugu dambeyn muqaawamada filistiin ayaa ugu baaqday shucuubta ku dhaqan caalamka islaamka in ay ka dhiidhiyaan ujeedooyinka guracan ee yuhuuddu ay ku kala qaybinayso dalalka muslimiinta waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shacabka gobollada waqooyiga oo ka horyimid aqoonsiga yuhuudda ee somalilan diidmo xoogan ayaa laga muujiyey aqoonsiga maamulka sahyuuniyadda ee yuhuudda uu siiyey maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee la magac baxay somalilan ee fadhigiisu yahay waqooyiga soomaaliya ra-iisul wasaaraha maamulka gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa gelinkii dambe ee shalay dowlad madax bannaan u aqoonsaday maamul goboleedka shaadala dirirka somalilan ee uu madaxa ka yahay murtad cabdiraxmaan ciro tan iyo markii uu netanyahu ku dhawaaqay aqoonsiga uu siiyey maamulkaasi waxa ay mas-uuliyiinta maamulkaasi ku jireen abaabul xoogan oo taageero iyo garab istaaga loogu raadinayo aqoonsigaasi balse bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa si weyn uga hor yimid tallaabada netanyahu culimo waxgarad haween dhalinyaro iyo waayeel ayaa si weyn uga horyimid tallaabada lagu aqoonsaday maamulkaasi kuwaas oo ku kala sugan gobollada waqooyi oo ay ugu horeyso hargeysa dadkaasi qaarkood ayuu maamulkan riddada ah xabsiga u taxaabay kuwaas oo loo haysto in ay ka soo horjeesteen aqoonsiga maamulkaasi uu ka helay maamulka yuhuudda dadka sida weyn uga horyimid arrintaasi waxaa ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolka awdal gaar ahaan magaalada boorama oo xarun u ah gobolkaasi warbaahinta oo mikrofoonka la dhex martay bulshada ku dhaqan boorama oo isugu jirta waayeelka dhalinyarada iyo haweenka ayaa waxay si isku mid ah u diideen wax lala yaabana ku tilmaameen aqoonsiga maamulka yuhuuddu siiyey maamulka fadhigiisu yahay hargeysa waxayna qorshaha aqoonsiga la xiriiriyeen in uu qayb ka yahay sidii ay yuhuuddu etoobiya ugu boobi lahayd khayraadka dhex eegaaga gobolkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ganacsado soomaaliyeed oo lagu dilay gudaha dalka koonfur afrika saacadihii lasoo dhaafay waxaa dalka koonfur afrika lagu dilay ganacsado soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray cabdideeq axmed maxamed burhaan ganacsadahan ayaana la dilay xilli uu dukaan cusub ka dhisanayay tuulo hoos tagta magaalada cabetown ee dalka koonfur afrika iyadoo la sheegay inay dileen rag etoobiyaan ah kuwaas oo aan la ogeyn sababta ay u dileen waa gartay aad baad u mahadsan tahay maahirow maxay ahaayeen hadalhayntii ugu weyneyd ee maanta baraha bulshada ka taagnayd waad mahadsan tahay cabdi wahaab hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd arrinta ku saabsan aqoonsiga uu maamulka gumaystuhu siiyey maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee somalilan ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa aqoonsigan uu maamulka yuhuudda siiyey maamulka cabdiraxmaan ciro ayaa waxaa laga bixiyey jawaab celinno kala duwan oo gudaha iyo dibadda dadka soomaaliyeed ayaana ka mid ah dadka sida weyn uga horyimid oo u diiday arrintaasi sheekh cali maxamuud raage ayaa kelimad uu jeediyey waxa uu si adag uga hadlay aqoonsiga uu maamulka gumaystuhu siiyey maamulka somalilan waxay xarakadu sheegtay in ay ka dagaalami doonto arrintaasi sidoo kale dadka soomaaliyeed ayaa si weyn u diiday tallaabada uu maamulka gumaystuhu ku aqoonsaday maamulka somalilan magaalooyinka ugu waaweyn ee wadanka sida muqdisho iyo gobolada waqooyi ayaana si weyn shucuubta ku kala dhaqan waxay u diideen qorshaha netanyahu uu ku aqoonsaday maamulkaasi xubintiina cabdiwahaab caawa waa inaga inta
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada hiiraan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa dowla diiniya usoo gabagabaysay imaamadaha iyo masaajida degmada boqaqable dowladan oo qeyb ka ahayd xamlo dacwi ah oo loogu magacdaray saxaabiga weyn ee abuubakar sidiiq kana socotay degmada buuqa qableh iyo deegaanada hoos yimaada ayna ka faa'iidaysteen qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada ayaa waxaa ugu horeyn dowro loogu soo gabagabeeyey mu'adiniinta iyo imaamyada masaajida degmada buuqa qable ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimad qiimah ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد مركا كوبات الله سبحانه وتعالى كم هذينينا اللهي مسلمين نقد دينك إسلامك نقول هنوني إن إن دينك أشقينه وشقالة دين بيد نقنه وإلهي جنة وافج سبحانه وتعالى الله سانكم هذينينا بعد حمد الله waxaan u fadhinaa gebagabadii dowra ayaantan socotay oo ragga mu'adiniinta iyo ragga a'immada ah ayaantan degmada ka socotay ayaan gebagabadeena u fadhinaan u joognaa ilaahay baa mahadle subxana wataala soo waafajiyey ragga waxaan kula dardaarmayaa kow alla subxana watacaala cabsidiisa wax lisu dardaarmayada u khayr badan oo u wanaagsan arrimaha adduunyada iyo aakharadu labadabana taqwadaasay ku hagaagayaan waxa jannada lagu galo waa taqwadii cabsida ilaahay tilka aljannatu alatii nuurisu min cibaadina man kaana taqiyan buu ilaah yidhi waxaan jannada dhexrsiinaynaa dadka mutaqiinta alla ka baqa ridlaha ilaahay baa lagu helaa waxaa weeyaan daalika liman khashiya rabbah waat ilahay ridlihiisii markuu kasoo radia allaahu canhum waraduu canhu daalika liman khashiya rabbah dadka ridlaha ilaahay helaya waxaa waa dadka alla ka baqa arrimahan inay hagaagaan ayaan doonaynaa akhri adduun aan liibaanno adduunku wanaag ku noolaanno aakharana khayr iyo janno helno waxa lagu gaaraya marka waxaa weeyaan waa cabsida ilaahay qof walba marka si gaara lafihiisa si khaas ah alla subxaana watacala oo ka baqo taas waa dardaarmaynaa waa wax haddii ka horreeya mala ayadaa u horraysa waxaa kaloo dardaarmaynaa ragga ayaantan haddii dowraa socotay oo waxbaa laisu sheegayey wixii laisu sheegay marka in la dhaqangeliyo oo aysan noqonin wuxuun afka laga sheegay oo un la qaato cilmi ahaan loo qaatay nadari aysan noqonin ee camaliyan loo tadbiiqiyo haddii ay aadaankii tahay iyo xaaladihiisii haddii imaamnimadii tahay in marka cilmiga wuxuu faa'iido ku leeyahay oo alla agtiisa subxaana wa tacaala lagu aqbalayaa in lagu dhaqmo oo lagu camal falo haddii cilmiga lagu dhaqmi waayo wixii lagu sheegay oo wax nadari ahoo un la qaato oo la dhegaysto oo la fahmo oo kadibna dhaqanka uu ka maran yahay ay noqoto waa xujuu kugu noqonayaa hadhow xujuu kugu noqonayaa qofka caalimka cilmigiisa aan ku dhaqminna waxaa weeyaan inta la cadaabayo ka mid noqonaya qiyaam ilahi cadaabka naga badbaadiyo marka wixii uu nalii sheegay ayaantan oo naliigu aqrinayay inaad qaadataanna waa idinkula dardaarmayna oo la dhaqangeliyo imaamnimada iyo aadaankuna waa laba jago waaweyn waa laba mansab oo manaasibta waaweyn ka mid a islaamka maaragtay maaragtay uu la yimid marka ilaalin gaaray waxay u baahan yihiin yacni si gaar in looga warqabo oo loo ilaaliyo awqaaddii hadday noqoto waxaa weeyaan axkaamta hadday noqoto waa laba mansaba waaweyn oo muslimiintu ay fiirsanayaan mu'adinka intaasoo muslimna sugaysa oo dhegaysanaysa oo fiirsanaysa dadkiiba wakhtiga ugu yeerayaa imaamka intaasoo ummadaa ku xihan oo daba taagan oo isaga imaam uu yahay marka cilmiga aadaanka ku saabsan iyo cilmiga imaamnimada in la barto qofka xirfada uu ku jiro oo uu markaa ku shaqaynaya waxaa la rabaa cilmigeeda inuu yeesho si si fiican ugu guto si ilaahay raalli ka yahay oo sharci ah inuu u guto marka la rabo waa inuu haddee cilmigeeda yeesho oo maaragta qofku wax ka barto marka taasna maarata waa ku dardaarmaynaa in waxaa weeyaan wixii cilmihood qaadateena meeshana lagu sheegay la dhaqangeliyo taasaa marka haddaan dhaqangelinna de waa guulaysana waa liibaanay dowladdiinna waa ka faa'iidnay oo cilmigii meesha lagu qaatay fahankiisii barashadiisii dhaqangelintiisii dowlad laga faa'idaysay noqonaysaa haddii la dhaqangelin waayana haddee waa un juhdi iyo dadaal la bixiyey waxba laga faa'iidinoo miradhan lahayn ayuu markaa noqonayaa marka in sha allahu tacaala kelimada intaasaan kusoo koobayaa wasali allah wasalam calaa nabiyina moxamed sidoo kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay naqiib sheekh cumar oo ah naqiibka beesha direed ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan isagoo si gaar ah ula dardaarmay imaamyada iyo mu'adiniinta masaajida degmada buqaqable bismi illaah alxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sala allahu calayhi wasalam wabacd yaa ayuha aladiina aamanu itaquu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ilaah ayaa mahad iskale subxaanahu watacaala naga dhigay dad muslimiinah awalan anigoo naftayda ka bilaabayo waxaan isu dardaarmaynaa cabsida alle subxaanahu watacaala si uu sheekhaba noo sheegay cabsida alle waxaa lagu galaa jannada cadaabka ilahina waa looga badbaadaa marka acmaasha aan qabanayno dhammaanteed inaan ilaahay uga cabsano subxaanahu watacaala sidoo kale waxaan isleeyahay waxaad tihiin degmada indhaheedii maadaama masaajiddii aad gacanta ku haysaan imaamyadii iyo mu'adinadii aad tihiin waxaan isleeyahay qayb weyn oo hoggaanka muslimiinta ka mid ayaad tihiin qofka hoggaanka ana mas-uuliyad ayaa saaran marka mas-uuliyaddaasna wada saaran oo xadiidka aad garanaysaan kullakum raacu mas-uulun can raciyatihi in maarata qof walbo mas-uuliyaddaas iyo qismigaas ilaahay uu ku aadiyey uu guto gaar ahaan mu'adiniinta dadka muslimiinta oo dhan ayaa ku xidhan oo dhegaysanaya marka in awqaaddoodii ay ilaaliyaan awqaaddoo ay ilaaliyaan ayaa laga rabaa fadliga oo maaragtay uu leeyahay mu'adinnimadana waa aragteen waana lii sheegay xadiidkii uu warinayay mucaawiya radia allaahu canhu uu soo saaray muslim wuxuu leeyahay nabiga ilaah ayaa waxaan ka maqlay sala allahu caleyhi wasalam asagoo dhahayo almu'adinuun adwalu nnaasi acnaaqan yowma alqiyaama dadka mu'adiniinta ah waa kuwa ugu luqanto dheer qiyaamada oo maaragtay fadliga ayuu leeyahay sidoo kale xadiidkii kale nabigu atuu lahaa calayhi salaatu wasalaam abu hureyre uu soo saaray muttafaqun calayga ahaa dadka hadday ogaan lahaayeen waxa ku sugan aadaanka fadliga ku sugan iyo maaragtay safka hore ayna helaynin inay u qori tuurtaan may wax kale ayna helaynin lastahamuu way u qori tuuran lahaayeen marka shaqada weyn oo muhiimka oo fadaa'ishaas imaamnimada iyo mu'adinnimada fadaa'ishaas farada badan ayay leedahay ood maaragta ku dhex jirtaan ilaahayna nasiib idinkaga dhigay dadka muslimiinta ah si gaar ahaan ilaah idinku idiin doortay inaad u noqotaan imaam mu'adin inaad u noqotaan ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkama idaan dooranin ilaahay baa idiin dooray oo maarata idiin qadaray maadaama fadliga dheeraadka ilaahay idiin siiyey in aad mas-uuliyaddaas gudataan ilaahayna uga baqdaan dadka aad markaas hoggaanka u tihiinne wixii wax ka qaldanood aragtaan aad toosisaan maxaa yeelay dadkii masaajidku waa wada imaanayaa dad badanaa laga yaaba in wax ka jaban yihiin wax ka qasan yihiin marka idinkaan inta badan laga yaaba inaad aragtaan marka in si nasteexala oo wanaagsan qofkaas aad wax ugu sheegtaan salaadda aad noo ilaalisaan imaamnimada aad noo ilaalisaan mu'adinimada aad noo ilaalisaan annagana waa idiin ducaynaynaa ilaahay ajir badan ha idinka siiyo ilaahay maarata maalinka qiyaama miisaankiina ilaahay idinku cusleeyo in sha allahu tacaala anigana intaasaan kusoo koobaya wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid ah mu'adiniinta iyo imaamada masaajida degmada boqa qableh ee dowladda loo soo gabagabeeyey ayaa iyaguna ka hadlay dowladaasi iyo wixii ay ka faa'iideen bismillaah alxamdulilaah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbi wasalam ajmaciin waxaan ka mid ahay imaamyada iyo mu'adiniinta masaajid boqawle waxaa noo socotay maalmahan dowr layidhaha dowlad abubakar sidiiq radiallahu canhu wa ardaah dowladda shacaarkeedu wuxuu ahay tacaalow nu'min saaca marka laba qayb isugu jirtay qayb waxay ahayd bal in la tilmaamo fadliga ay leeyihiin dadka mu'adiniinta ah iyo sifaadka iyo aadaanka sifada uu leeyahay qofka aadaamayo sidoo kale waxaa laga hadlay iqaamada qaybna waxay ahayd in xoogo lis yara tasxiixiyo oo wixii xoogaa akhda ay jiraan in layska sasaxo marka labadaas qayb iskugu jirtay si guud maasha allah aad iyo aad aan ugu faa'iidnay ilaahi subxaana watacaala ciddii soo qabanqaabisay iyo dadkiis ogaasimay iyo culimmadii ayagana waqhtiga nagu bixiyeen wax noo akhrinayay ilaahi subxaana watacaala miisaan xasanaati malla uu kabo marka si guud waa meesha fadli aad u weynaa lagu sheegay dadka mu'adiniinta waa u badnaatay laakiin si guud insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan soo wadageli doona ducadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam u duceeyey dadka a'immada ah iyo mu'adiniinteeba waatee nebigu sal ly slam u dhahay alimaamu daamin waalmu'adinu mu'taman allahuma arshid ala'immata waqfir lilmu'adiniin rasuulka sal ly slam wuxuu noo sheegay imaamku inuu yahay daamin waa xaafid ama wakiil wax loo yaqaano mu'adinkana waa qof la aaminay oo waqtigii salaada inuu aadaamo dadka muslimiinta ah dhammaan ayagay si waayaan in waqtigii bal masaajidka laga aadaamo waxaa mararka qaarkood cibaadada ku xiranba kaleeto salaada aan ahayn oo ramadaanka kaleeto aadaamka lawasuga dhagta loo wada taagaa marka insha allahu tacala dadka mu'adiniinta aad iyo aad waxaan u adkeynaa ilaahi subxana watacala inay shaqaas u kaalmaystaan waqtiga aad nagu ilaaliyaan ducadii rasuulka sal ly slam uu u duceeyay inay ka faa'idaystaan oo nebigu sal ly slam u dhahay ilaahi ha u dima dhaafa dadka mu'adiniinta ah imaamyadan allaha hanuuniyo marka insha allahu tacala hadaasaan kusoo kooba jazaakum allah khayr assalaamu calaykum bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah amaa bacd insha allahu dowraya balhaa meeshaan ku qaadanay alxamdulilah si fiicanaan wax noola fahamsiiyey aadaankii waana laga saaxay mataqaana anagana waa dadaalnay insha allahu mataqaana mucadiniinta fadliga ay leeyihiinna waa noola sheegay mataqaana aad iyo aad ayaa noolagu dadaalay alxamdulilah mataqaana culamadii mataqaana wax noo akhrinaysa khayr allah siiyo wilaayada madkabka dacwadana ilaah khayr ha siiyo insha allah intaas hadalkii kusoo kawa wasalaamu calaykum waraxmatullah guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijkan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشتقي